sidaad sheegtay israael iyo sacuudiguba arrimaha way ka hadleen netanyahu wuu soo hadal qaaday wasiirkiisa arrimaha dibadda wuu soo hadal qaaday israael waxay dooneysaa in ay dhammaystirto heshiisyadii hore ee ay la gashay wadamada carabta oo kuwii ugu dambeeyey imaaraadka iyo baxrayn iyo morocco iyo xataa suudania ay ku jireen waxayna dooneysaa wadamadaas maxay haytay ee inta badan colaadi dhex taallay colaadaas iyada oo aanay qiimo badan ku kicin iyadoo arrinta reer falastiin wax weyn oo isbedela aanay ka helin inay heshiiskaa ay gasho heshiiskaana dee faa'iidooyin fara badan baa ugu jira israael marka la eego go-doomintii carabta guud ahaan ay ku haysay ayaa gebi ahaanba meesha ka baxaysa wadamada ugu dambeeyey sacuudiga ayaa kamida marka waxaad moodaa carabta guud ahaan inay tareenkaa raacayaan marka israael waxay u tahay faa'iido aada iyo aada iyo aada u weyn haddii ay heshiiskaas la saxeexo inkastood moodo heshiisku inaanu dhib yarayn inuu u baahan yahay in la turxaan bixiyo waayo waxaa ku jira arrimo qadiyado soo taagnaa guyaal iyo guyaal iyo guyaal fara badan oo labada dhinacba isku hayeen waan eegi doonaa dhinacaas hawaaye marka bal sacuudigu isagu muxuu ka yidhi muxuuse doonayaa sidee ayuu doonaya inay xudhacaan sacuudigu wuxuu doonayaa sidaan umalaynaya laba arrin baa waaweyn xagga xagga marka damihiisa gaarka laga eego mid waxa weeyaan wuxuu doonayaa in heshiis dhinaca difaaca ah oo damaanad qaad oo maraykanka uu ka helo waayo sacuudigu keligiiba iskuma filada marka la eego xagga difaaca taasi waa mid arrinta kale uu doonaya arrintaa ku larani waxa weeyaan in hubkii laga xamiday xilligii ay maamulka baiden intii dagaalada yeman socdeen in loo sii daayo arrinta kale ka muhiimsan waxaasoo dhami waxa weeyaan heshiiskan ka doonaya inuu ka dhexelo in maraykanku uu ka caawiyo horumarinta nuguleerka barnaamijkan madaniga ah sababtoo ah wuxuu arkayaa eeraan oo la dariso barnaamijkaas iyadu maxay hayso aada iyo aada ugu howlan xubno badan oo koongareska maraykankuna in badan bay arrimaha ay ka digeen marka waxyaabahaasuu doonayaa inay qayb ka noqdaan heshiiskan si uu sacuudigua u aqbalo heshiisyada noocan oo kale ah waxaa kale uu doonayaa sacuudigu madaha inuu ka faa'iidaysto waxyaabahan dhinaca technolojiyada iyo farsamada ee israael lafteeda inuu ka faa'iidaysto waxyaabahaasa ugu waaweyn baan umalaynaya waan gartay maxamed intaynaan u tegin reer falastiin iyo waxa iyaga uga soo baxaya meeshan iyo sida israail u aragto sida sacuudigu u arko haddaynu u tagno dalka iiraan aad buu madaxweynaha iyo siyaasiyiinta kale ee iiraan bay uga hadlaan xidhiir dhex mari karaa amaba hore kuwii hore usoo dhex maray carabta iyo israael marka iiraan maxay ka leedahay arrintan iiraan arrintan madaxweynaheedu sida uu sheegay waxay idhahdeen heshiiskaasi ma guuleysan doono heshiiskaa waxay u arkaan inuu lid ku yahay heshiiskaa waxay u arkaan inuu istahaysi iyaga laga ka gaara inuu u yahay marka waxyaabaha ayaan u malaynayo xataa inuu soo dedejiyo heshiiskii berigii dhaweed ee heshiiska ay la galeen sacuudiga arrimahaasaa ka mid ah eeraan marka waxay u aragtaa khatar kusoo wajahan heshiis dhex mara sacuudiga iyo carabta iyo israael oo laga yaabo inuu danaheeda halis geliyo marka cabsi gooni ah iyo welwel gooniyaba arrintaa ka qabtaa marnaba iyadu marka raalli kama ah laakiin dee heshiisyadan waxaa dhiraandhirinaya oo wada waa maraykanka oo dawladii awood ku leh oo dhinacyada isusoo jidaysaa marka u malayn maayo hadalkeeda inuu ku hakanayo dhinacyaduna maanta waxay danaynayaan wixii dan oo ama israael ha noqoto ama sacuudiga ha noqoto eeranna sidaasi leeg danteeda eeganaysaa waan gartay ugu dambayntii maxamed marka laga hadlayo heshiis dhex mara israael iyo carabta waxaa in badan lasoo odhan jiray heshiis dhex mara labadaas waxaa udubdhexaad u ah arrinta falastiin oo xal laga gaadho marka reer falastiin iyagu siday u arkaan waxa hadda socda
reer falastiin horta berihii u dambeeyeyba waxaad moodeysay inay goodoonsanaayeen waayo waxaa ka horeeyey beryihii u dambeysay wadamo badan oo caraba oo heshiis la galay heshiiskii abraham baa jiray ee uu soo dheraaneliyey ninkii la odhan jiray trump sacuudigana mudday kala go-naayeen beri dhaweyn waxaa la sheegay inay wafdi u direen oo sacuudigu casuumad u fidiyey lagu wargeliyey heshiiskaas marka heshiiskan imika waxaad moodaa inaanay laha lahayn option fara badan ama maxay tahay khiyaaraad fara badan laakiin ay malaha wixii de ay ka badin waayaan ay ku kasban yihiin sidaan horey u sheegaba bin salmaan wuxuu sheegay inay doonayaan wax anfaca dadka reer falastiin marka ma dawlad baa laga wadaa ma maamul gooni ahoo awoodo gooniya lafiyabaa laga laga wadaa ilaa hadda ma kala cadda laakiin inta la ogyahay israa'iil uma malaynayo inay tanaasul weyn oo dadka reer falastiin anfacaya ama dawlad madax banaan oo reer falastina inay inaba ay gorgortan ka gelayso waayo xukuumadda imika haysaana waa xukuumaddii ugu mayalka adkayd laga yaabo waxyaaba yaroo tanaasul oo dhinaca dhaqaalaha ah laga yaabo dhinaca maxay ahayd ka idaanta galbeed dhismaha ka socda waxyaaba noocaas oo kale ah ayaa laga yaabaa inay ogolaado laakiin wax weyn oo qadiyadooda ka anfacaysa ama dawlad madax banaan oo reer falastina uma malaynayo heshiiskaas inay israa'iil marnaba ogolaa doonto laakiin sacuudigu waxaad moodaa iyo carabtu maanta mid kastaba inay danahooda goonida eeganayaan marka laga yaabo waxyaabo yaroo lagu qanciyo in halkaa uu kasoo baxo laakiin uma malaynayo heshiis weyn oo maxay ka qadiyadooda wax ka taraya inuu ka dhalan doono dhinaca kalena maxamed marka laga eego heshiiskana wuxuu guuli yahay haddii uu dhamaystirmo maamulka biden oo imika isu diyaarinaya doorashada soo socota oo laga yaabo in ay maxay tay heshiiskiisa ama maxay haytay wax ka caawiso dhinaca doorashada haddii heshiiska noocan oo kale lagu guulisto